xuska maalinta caalamiga ah ee dhimirka ayaa ah maalin ay xusaan guud ahaan ummadda oo idil gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir ayaa ka qayb galay xuska maalinta dhimirka adduunka oo lagu qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdiraxmaan axmed maxamuud agaasinka guud ee caafimaadka gobolka banaadir ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin dadka dhimirka la ee ku nool guud ahaan gobolka banaadir
bulshada ku dhaqan gobolka banaadir annagoo awaamiirta buduuqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen mungab maaragtay ku dhaqmayno xarumaha dhan adeega e bjska waxaa ka mid ah in xoogga la saaro adeegga mental healthiga waxaa ognahay adeegga mental healthiga in lagu sameeyey dayacad ama negligence soomaaliya keliya maahan adduunka oo dhan waxaa u malaysaa markii la fiiriyo prioritiska xanuunada inaysan sooma inaysan mental healthiga uusan ku jirin bulsho ahaan soomaali ahaan haddaan isku duubnaano oon ka fikirno hooyadeenna oo ka fikirno waddankeenna yacni waa la heli karaa in maaragtay free oo ka noqdo soomaaliya iyo gobolka banaadir oo dhan qaar ka mid ah bulshada xuska ka qayb gashay ayaa tilmaamay in dhankooda ay ahmiyad gaar ah siinayaan dadka dhimirka la ee magaalada caasimadda muqdisho ku dhex nool depression kala nool ama stress kala nool waxaa ugu badan haweenka ugu badan markii mental health la qeexayna waxaa la dhahaaba awoodda qof caafimaad qabka jirkaaga oo ku koob garayn karo stresskaas inaa manage garaysid oo qabatid haddaa awooddaada ka badato mental health qeexitaankeeda kamid marka waxaa waaye awood stresskaas ay ku manage garay lahayn waa kuya cabdicasiis cusmaan maxamuud guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in bulshada magaalada muqdisho laga doonayo ilaalinta xuquuqda dadka dhimirkala dadka iskugu yimaado wacyigelinta si kale haddaan udhigno waxay noo noqon kartaa dood furan doodaas furan waxaan rabnaa inaan xaqiijino warbaahinta gobolka aan ka biloawno dood cilmiyeeda ku saabsan kahortagga musiibooyinka deg dega ah in tv-ga gobolka banaadir caawa uu ka bilaabanayo insha allah dad arrintaas ku xudeerna la keeni doono oo arrintaas qeyb ka noqon karo fahamka bulshada wacyigelinta haddii jiraan cilmi baaris dad ka sameeyey waxaan rabnaa agaasinka caafimaadka guud ahaan arrintaas inay qaataan ayna sameeyaan
baqadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho xuska maalinta dhimirka ayaa ah maalmo diiradda la saaro xaaladaha dadka dhimirka laha islamarkaana laga hadlo sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda bulshada ay ku dhex leeyihiin